shiinaha oo caan ku ah qarinta barnaamijkiisa hubka nucleerka ee sirta ayaa markii ugu horeysay shaaciyey faahfaahin muhiima oo ku saabsan qaar ka mid a gantaalada nucleerka uu leeyahay telefishinka rasmiga ee daladda shiinaha ayaa baahiyey warbixino muujinaya awoodda gantaalada dong feng oo ay ka mid yihiin d f afartii kow iyo d f shan kuwaasi oo ah gantaalo riddo dheer oo xambaari kara madaxweyne nuclear awoodoodu gaaraysa laba boqol jibaar qaraxyadii lagu weeraray hiroshima islamarkaana si saxa u beegsan karaa meel kasta oo ku taala maraykanka ama yurub waa sida ay hadalka u dhigeen gantaaladaasi ayaana atiirdhexaadka istaraatiijiyadda shiinaha ee ka hortaga weerarada nucleerka xili tartanka hubkaasi uu cirka isku sii shareerayo maraykanka ayaana si isa soo taraysa uga walaacsan horumarka shiinaha ee dhanka teknolojiyadda oo noqday dalka ugu dhaqsiha badan dunida ee ballaarinaya awoodiisa nucleerka tan iyo dagaalkii qababa shiinaha ayaana si muuqata u xoojinaya keydkiisa awoodeed ee sanadihii u dambeeyey iyadoo warbixino ay muujinayaan in awoodda keydkiisu ay si xawli ah u kordhiso islamarkaana uu dhowaan gaari karo heerka gantaalada riddada dheer ay haystaan maraykanka iyo ruushka daraasad cilmiyadeed oo cusub oo la daabacay toddobiiyo tobankii bishii juun ee sanadkan laba kun shan iyo labaatanka ayaa muujinaya in shiinuhu yahay dalka ugu dhaqsaha badan dunida ah ee kordhinaya keydka madaxyada nucleerka oo warbixinuu soo saaray macadka caalamiga ah ee stockholm ayaa qiyaastay in shiinuhu uu hadda haysto ugu yaraan lix boqol oo madax oo nucleer ah iyadoo tan iyo sanadkii laba kun saddex iyo labaatanka uu kordhiyey ku dhowaad boqol madax oo nucleera haddii uu xawaaraha hadda uu shiinuhu ku kordhinayo hubkiisa uu sidani ku wado waxay falanqeeyayaashu qiyaaseen inuu gaari karo ilaa kun iyo shan boqol oo madax oo nucleera sanadka laba kun soddon iyo shanta taasoo la mid noqonaysa tirada ay hadda haystaan ruushka iyo maraykanka kuwaasi oo u diyaarsan in si deg deg ay loo adeegsado wadarta guud ee hubka nucleerka ay haystaan ruushka iyo maraykanka oo ka kooban madaxyo diyaar u ah in la adeegsado iyo kuwo kaydsan ayaa aada uga badan tirada dalalka kale sida uu sheegay macadka caalamiga ee stockholm ruushka ayaana haysta shan kun afar boqol konton iyo sagaal madax oo nucleer ah halka maraykanku uu haysto shan kun boqol toddobaatan iyo toddoba madax labadan dal ayaana gacanta ku haya ku dhowaad boqolkiiba sagaashan kaydadka hubka nucleerka caalamka sanadkii hore maraykanka ayaa ansixiyey istaraatiijiyad nucleer cusub oo si gaar ah diiradda u saaraysa hanjabaada ah uga imanaysa dhanka shiinaha wasaaradda difaaca maraykanka ee benticonka ayaa rumaysan in shiinuhu haysto afar iyo labaatan madax nucleer ah oo horey loogu rakibay gantaalo ama yaala saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamo diyaar u ah howlgelintooda taasi oo ka dhigan in si deg deg ah loo adeegsan karo marka loo baahdo haddaan wax ka xusno gantaalada nucleer-ka ah ee isaga gudba qaaradaha ee uu shinuhu haysto waxaa ka mid a gantaalada riddada dheer ee loo yaqaano d f b kaasi oo lafdhabar u ah istaraatiijiyadda cagajugleynta nucleer-ka ee xukuumadda binjin gantaalkan oo leh masaafo gaaraysa ilaa labaiyo toban kun oo kilomitir iyo awood qarax ah oo u dhiganta saddex ilaa afar milyan oo tan oo t n t ah ayaana awood u leh inuu burburiyo halka lagu weeraro waa sida ay sheegtay majalada ka faaloota arrimaha militariga ah ee aamin recognation qaraxa uu sababo gantaalkani ayaa ka xoog badan qaraxyadii bamka atomikada ahaa ee loo adeegsaday dagaalkii labaad ee adduunka ilaa boqol iyo konton ilaa laba boqoloo jeer taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah hubka ugu halista badan kaydka gantaalada ee shiinaha shaacinta rasmiga ee awooddiisa ayaa loo arkaa qeyb ka mid a dadaal ballaaran oo ay bijiin ku doonayso inay ku xoojiso kalsoonida shacabka iyo awoodda ciidanka ee casriyeysan si ay uga hortagaan khataraha suurtagalka ah gantaalkan ayaa lagu sameeyey horumaro kala duwan kaasoo horey u ahaan jiray d f shan waxaana markii ugu horeysay la hormariyey xilligii lagu jiray dagaalkii qaboobaa ee dunida isbeddelka ugu weyn ee lagu sameeyey ayaa ahaa ku darista farsamo loo yaqaano mirv taasoo u ogolaanaysa in gantaalka hal mar uu rido madaxyo badan oo si madax bannaan u beegsan kara goobo kala duwan saaruuqa d f afartii kow oo uu farsameeyo shiinaha ayaa ah gantaalkii ugu dambeeyey ee qaaradaha isaga gudba waxaana la rumaysan yahay inuu qaadi karo madaxyo badan oo nucleer ah waxauna gaari karaa masaafo ka badan laba iyo toban kun oo kilomitir taasoo ka dhigaysa inuu awood u leeyahay inuu garaaco bartilmaamidyo kasta oo ku yaala gudaha maraykanka iyo galbeedka yurub si looga fogaado nidaamyada difaaca gantaalku wuxuu sidoo kale sidaa waxyaabo lagu marin habaabin karo nidaamyada difaaca wuxuuna awood u leeyahay inuu garaaco maraykanka soddon daqiiqo gudahood mar kala rido taasoo yareynaysa wakhtiga nidaamyada difaaca ay uga jawaabaan shabakada c c t v ay dowladdu leedahay ayaa sheegtay in hubkani dilaaga ah oo qaatay toban sano in la sameeyo uu yahay lafdhabarka istaraatiijiyadda tamarta nucleerka ee beijing magaca d f ee gantaalkani loo bixiyey waxaa laga soo gaabiyey dongifing oo macnaheedu yahay dabaysha bari ee shiinaha waa magaca loo bixiyey koox gantaalo ah oo ay adeegsadaan ciidamada shiinaha sidoo kale shiinaha waxa uu haystaa taxanaha gantaalada ah la isku yidhaahdo d f soddon iyo kow e a g b kuwaasi oo ah gantaalo balaastika ah oo qaaradaha isaga gudba waxaana naqshadaysay oo soo saartay dowladda shiinaha waa gantaalo riddo dheer oo laga soo ridayo goobaha gantaalada laga soo turo ee ku sugan dhulka kuwaasi oo u wareega sida baabuurta xamuulka qaado oo kale taxanahan gantaalada ahi waxaa lagu gartaa diyaargaroogooda buuxa iyo inaanu si fudud lagu ogaan karin taasoo ka dhigaysa qayb lama huraan oo ah nucleerka casriga ee shiinaha silsiladahan gantaalada ah ayaa waxay isugu jiraan ilaa saddex nooc oo sawaariikh ah saaruuqa koowaad oo lagu magacaabo d f soddon iyo kow e ayaa gaarayo masaafo dhan toban iyo kow kun laba boqol ilaa saddex boqol oo kilomitir waxauna awood u leeyahay inuu garaaco bartilmaameedyada gudaha maraykanka kan labaad oo ka mid ah kooxdani waxaa lagu magacaabaa d f soddon iyo kow b waana nooc lagu dadaalay saxnaantiisa iyo xawaaraha howlgelintiisa gantaalka saddexaad ee ka mid ah qaybtani waxaa lagu magacaabaa d f soddon iyo kow a g waxa uu leeyahay qayb dhismeed xoog badan iyo dhaqdhaqaaq sare waxaana la aaminsan yahay in lagu rakibay madaxyo badan oo nucleer ah shiina ayaa soo kale haysta gantaalka g l tri waana gantaal nucleer ah oo la tijaabiyey sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii lagana soo riday maraakiibta quusta awoodna u leh inuu burburiyo magaalada san francisco ee ku taala gobolka california ee dalka maraykanka sida uu qoray wargeyska ah the dili miil ee ka soo baxa waddanka ingiriiska gantaalka g l tri ayaa awood u leh inuu qaado madaxyo nucleer ah oo gaaraya masaafo dhan sagaal kun ilaa toban kun oo kilomitir wuxuuna ku dhici karaa gantaalkani hadaf goobta laga tuurayo u jira toddoba kun oo kilomitir tanina waxay ka dhigan tahay in beijing ay hadda awood u leedahay inay weeraro nucleer ah ku qaado xeebta galbeed ee maraykanka iyada oo ka soo qaadaysa gudaha xeebaheeda saaruuqa shanaad ee ugu dambeeya kana mid ah sawaariikhda ugu caansan ee shiinaha ee qaaradaha isaga gudba waa gantaalka lagu magacaabo d f labaatan iyo toddobo waana gantaal balastig ah oo ka mid ah noocyada riddada dhexe ee ka tallaabo qaaradaha waxaana loogu talagalay weerarka dhulka ah iyo ka hortagga maraakiibta bartilmaameedyada suurtagalka ee uu gaari karo waa saldhigyada maraykanka ee badweynta basifikada maraakiibta diyaaradaha xambaaraha iyo kooxaha badda ah ee ku sugan badda koonfurta shiinaha ama bariga aasiya waxay soo kale u badan tahay in loo qorsheeyey in lagu weeraro bartilmaameedyada dhulka maraykanka marka lagu soo duulo shiinaha xagga riddadiisuna waxa uu qiyaastii gaarayaa shan kun ilaa siddeed kun oo kilomitir